donald j trump madaxweynaha shan iyo afartanaad ee maraykanka oo ay wax ka yar toban maalmooduni uga harhsan yihiin muddo xileedkiisii afartan sano ahaa ayaa mar kale wajahaya hanjabaada maamuska xayuubin maalmaha u hadhay lala beegsado kadib markii lagu eedeeyey inuu u baaqay taageerayaashiisa kuwaasi oo maalintii arbacadii ayna dhaaftay xoog ku galay xafiisyada kongareska labada aqal ee wakiilada iyo sanadka ay ku shiraan xildhibaanada xisbiga dimuquraadiga kasoo jeeda ee ku awooda badan aqalka wakiilada maraykanka ayaa sheegay inay haystaan in ka badan boqol iyo siddeetan mudane oo isku raacay in madaxweyne trump lagu soo oogo dacwad ka dhana haddii lagu helana maamuuska lagaga xayuubiyo mudanayaasha xisbiga dimuquraadigu waxay xilka qaadista madaxweynaha u cuskanayeen qodob dastuuriya oo ah qodobka shan iyo labaatanaad ee kaabista dastuurka kaasi oo dhigaya in haddii madaxweynuhu uu xilkiisa si habsamiya u gudan kari waayo xilka laga qaado laguna wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka haddaba garyaqaan amiin xaaruun oo ku sugan gobolka minnesota ayaan wax ka weydiiyey sharcigani inuu qabanayo madaxweynaha haatan xilka kasii degaya iyo weliba suurtagalnimada in sagaalka maalmood oo u hadhay donald trump xilka laga qaado xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka gaar ahaan xubnaha ka tirsan golaha congaresska ee dimuqraadiga ayaa waxay aad uga xanaaqeen madaxweynaha inuu ku tirtirsiiyey taageerayaashiisa in ay maaragtay ay faragelin ku sameeyaan codbixintii ay ansixinayeen baarlamaanku taas oo sababtay ama kaliftay in mara taageerayaasha donald trump madaxweynaha hadda xilka haya ay gudaha u galaan golaha shacabka dadna ay ku dhinteen dad badanna ay ku dhaawacmeen marka taas ayaa carada keentay marka waxaa ay ugu goodinayaan inay xilka ka qaadayaan oo ay xilka qaadis mar labaad kusoo celin doonaan madaxweyne donald trump taasoo ka dhigi doonta donald trump madaxweynaha keliya ee taarikhda maraykanka laba jeer in xilka laga qaado golaha shacabku u qaaday arrintaas ayaa socoto waxaana inay maantaba ku bilaabaan oo isla markaana isagoo muddo gaaban u harsan tahay horey loo soo gudbiyo lana keeno baarlamaanka oo dhan fadhigiisa si cod loogu qaado ayay ka sheekeynayaan hadda marka articaleka ama wax kabedelka shan iyo labaatanaad bay cuskanayaan qodobkaasi sida uu dhigayo waa in madaxweynuhu uu gudan kari waayey waajibaadkiisii shaqo iyo xilkii uu dalka u hayay taasina markaa ay ku riixayso inuu hawsha u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka marka ma jirto sababo caafimaad ama sababo muuqda oo donald trump loo odhan karo xil gudasho la-aan buu ku jiraa xilligan marka in taageerayaashiisu soo baxeen oo ay wax burburiyeen oo hanti qaran ay faraha la galeen oo aan dad shiciba loogu talagelin ma ka tarjumi karaa sharci ahaan qodobkaasi in lagu beegsado waxay cuskanayaan shaksiyaadka arrintaas ku doodaya waxay cuskanayaan in madaxweynuhu waa runtaa xanuun ma jiro hadda la arko oo uu shaqadiisa la gudan waayo laakiin si ula kac ah inuu shaqadiisii u gudan waayey uuna ku xadgudbay awooddiisii iyo maaragtay kursigii iyo masarkii uu fadhiyey markii uu ugu yeeray taageerayaashiisa in ay xoog wax kaga bedelaan doorashada dalka oo si maaragtay nabadgelyaa u dhacday in loo farageliyo hay-ad kale oo dastuuri ah oo hay-adda sharci dejinta ah taas ayay u arkaan inay tahay arrinta keenaysa in qodobkan loo cuskado shan iyo labaatanaad ee dastuurka dalka maraykankaas rajaynta leeg baa laga qabi karaa hawshan xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose kasoo bilaabeen inay sanadka ku hirgasho sanadka inay ku hirgasho runtii uma badna waayo waxaa loo baahan yahay saddex meeloodoo labo ayaa loo baahan yahay taas oo xisbiga dimuqraadigu aysan heli doonin xataa markii la gaaro in labada sanatar ee gobolka georgia laga soo doortay in la dhaariyo laakiin waxaad moodaa inay maaragtay isku day ay samaynayaan waa arrin carqaladeeda yeelan karta dadka qaarkoodna waxayba soo jeedinayaanba in aan durbe lagu bilaabi doonin dacwada golaha sanadka la geyn doono ee la sugi doono boqolka maalmood ee u horreysa intay ka dhammaanayso laakiin taas lafteeda weli waxay noqonaysaa in donald trump iyo hadaan ahayntiisu ay hadhayso xukuumadda cusub taasna inaysan xukuumadda cusub ku faraxsanayn ayaa ka muuqata hadalkooda madaxweyne trump ayaa ka biyo diiday in lagaga adkaaday doorashadii dalka maraykanka ka dhacday saddexdii bishii noofembar ee sanadkiina dhaafay isagoo sheegay in doorashada lagaga shubtay trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsan ololaha doorashada ayaa maxkamado dhowra u gudbiyey dacwadaha doorashada balse dhammaantood wax natiijahay ugama soo kordhin xisbiga jamhuuriga mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee u codeeyey donald trump ayaa xanaaqoodu cirka isku sii shareeray toddobaadkan markii doorasho ku celisa oo loogu tartamayey labada kursi ee ka soo gala gobolka georgia aqalka sanadka ee maraykanka ay xisbiga dimuquraadigu ku guulaysteen waxaanay labadaasi mudane tirada aqalka sanadka ee labada xisbi ka dhigaysaa tiro isleeg oo konton iyo kontona arrimahan xasaasiga ah ayaa kusoo beegmay xilli ay washington isku diyaarinayso xil wareejinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay joe biden